barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
dowr wanaagsan idil ahaan tiimba iyo ramadaan kariim waa arbaca bisha meyna waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah walaaca ay qabaan waalidiinta carruurtooda tahriibeen oo sii kordhaya iyo burcadda dadka tahriibisa oo la sheegay in lacagtii madax furashada ay qaali ka dhigeen aniga wiilku markuu ila soo hadlo waa laydilay buu yidhaahdaa gacmihii way go-an yihiin buu yidhaahdaa xalay aad baa la iila dhacay buu yidhaahdaa dhangada la iila dhacay koobaan galay buu igu yidhaahdaa magafana dee markaan la hadlo oo idhaahdo magafa wiilka kadaa waxaan waxaaga waan kuu doonayaaye nin soomaaliya aan afkiisa garanayaana iga qabta dee wiilkaas waxaa lagu dilayaa waa waxla'aanteeda wax usoo shuruuxa lacag ka soo bixiy gordho ayaad maqli doontaan sidoo kalena waxaan idiin haynaa mid ka mida dhallinyarada wadda doonyaha kalluumaysiga oo ka warramaya khibraddiisa badda iyo muddadii uu shaqaynayay waxaan ku biray labadii kun iyo sagaalkii marka in badan waa la socday doontii marka damba anigaa kaxeeyey oo lagu warajoona nin kaloo kabtana wadayey ayaa ka tegey dabadeed anigaa kaxeeyey kalsooni waxaa dee isku qabay inaan kaxayn karo baddana aan mari karo qofku ilaa uu kalsooni isku hayana waxba ma qaban karo qasiidooyinka nibamaanka ah ee aan idinku talagalnana waxaa ka mid ah nafyahay maansada dareeri kalyow deexoo dunuunuc dibnow idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dixeede dareen haybadda rasuul dareen haybadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam qasiidadaasna goordho ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese qodobo ka mida warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay qabteen laba qof iyo walxaha qarxa oo badan oo lagu soo qariyey baabuur waday khudaar ciidamada ayaa la sheegay inay baabuurka ku joojiyeen koontarool laga soo gala magaalada kadibna baaritaan ay sameeyeen ay ku heleen agab badan oo ah walxaha qarxa ciidamada amniga ayaa qabtay laba qof oo lala xiriirinayay in agabkaasi ay wateen mas-uulna ay ka ahaayeen wararka laga helaya dhinaca amniga ayaa sheegaya in ciidamadan ay haatan wadaan baaritaan ku saabsan dadka kale ee xiriirkala leh qalabkaasi dhinaca kalena qarax ayaa la sheegay inuu ka dhacay gobolka xeebta ee dalka kenya ee laamu kaasi oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amniga warbaahinta kenya oo soo xiganaysa booliska ayaa sheegtay inay jiraan khasaare ka dhashay qaraxaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaadhi weyn oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala bartilmaameedsaday goob ay degganaayeen diblomaasiyiin kala duwan oo ku sugan caasimadda dalka afghanistan goobtaas waxaa ku dhintay ugu yaraan siddeetan qof oo halkaay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol iyo konton qof af ayaan u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka afghanistan wahiidullah majruub ayaa v o a u xaqiijiyey khasaaraha isaga oo intaasii raaciyey inay suuragal tahay in khasaaruhu ama dhimashadu ay sii korodho
duhur wanaagsan ramadaan kariima dhegeystayaal meel walbo aad naga maqlaysaan halkanina waa v o a aan ku bilowna ee dhallinyarada ka shaqaysa dooniyaha kalluumaysiga ee badda ka dhex goosha ayaa khibrado kala duwan iyo cilmi badan ka barta muddada ay la socdaan dooniyahaasi kadibna waxay u gudbaan inay dooniyaha kaxeeyaan oo lagu ammaani karo ama lagu aamini karo mid ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa wariyaha v o e da ee jabuuti sagal saciid faarax uga warramaya doonidiisa oo xilliga dhex maraysa biyaha badda cas ee dalka jabuuti
abshar cumar daahir baa laydhaa waxaan wadaa dunyaha kalluumaysiga ee jibuuti waxa weeyaan kalluumaysiga horta waxaan ku biray labadii kun iyo sagaalkii ayaa xaan ka galay marka in badan waa la socday runtii markii dambe anigaa kiciyey oo lagu wareejiyona nin kaloo kabtana wadayey ayaa ka tegey dabadeed anigaa kiciyey kalsooni waxaa dee isku qabay inaan kaxayn karo baddana aan mari karo qofka ilaa uu kalsooni isku hayana waxba ma qaban karo ma garanas wallaahi ilaa dhowr sano waxaa meelaha ilaa afar sano waa- waa waa- waa- shaqaalo makaha dabadeed waxaan isku tacluujiyey sidaan ba- u baran lahaa aan baddana usii baran lahaa bad waxay leedahay qaybo badan oo buura oo shacabale qalabkaa dhigaysa way kaa qabsan kartaa waxaad doonaysa inaad qa- qaybtaa baratid waxay u baahan tahay qalabkaa dhigaysa inaa loo dhigo si macno leh qayb waxaa mar waxaa la sameeyaa ra- qayb waxaa jira badda hoos loo dejiyo marna waxaa jirto jilaalka oo kale qeyb badan lama dejiyo xagga saraa la mariya saabi wax la idhaha jirto oo toonko deeragoo kale oo gala xilliga jiilaalka faraskoo kale kalluunka tebedka la idhaahaa in- ayaa gala ji- xagaaga imarkoo kalena deeraga libaaxa badanka mara sidaa baa loo kala shaqeeya
marka markaad doonti wado seed ku ogaanaysaa inaad inaad een, eh, shabagii aad dhigatay inay kalluun kuu galeen goormaa la dareemaa Wa- baddaad ka garanaysaa kalluunku meeshuu marayo iyo meeshuu marayo waa kala garanaysaa badda markaad badda ku- eh, wax fahamtida khibrad iyo waxa u sii yeelata kalluunka halkuu marayo iyo halkii kale waa kala garanaysaa farqiga udhexeeya markii hadda tusaalahaan baabuurka la baranayo kale een, wadooyinkii qaabkii meelihii traafiga markaad doon kaxaynayso baddu xeerar iyadu may leedahay meelo la mari karin meelo s- waa qaab noocee
haa way leedahay waxaa jirto dhul shacabaliya oo waxaan isticmaalnaa g b s waxaa la idhaha oo kuu sheegaya xaggani waa shacab ma mari kartaad waa may waa buuro waaweyn oo badda dhex ah sida gazaa'irkoo kale dhuldhul kaleoo gazaa'irka ahayn oo saa kale oo badda dhexdeed ah gazaa'irka waa meelo waaweyn oo lagu dalxiisamo meelo yaroo badda dhexdeeda ah oo doonta aad dad dumarka jiiri karto way kaaga jajabi kartaa jirto waxaa waa inaad baratid weeyaan marka hore Een, sida aad u mari lahayd calaamado waxaa jira g b s kan calaamadaha samaynaysaa halkaa aad sh- aragtida shacabka waa calaamadinaysaa sida habeenkii haddaad soconay sidoo kale aad u garamari lahayd u garan lahayd sidaa baad samaynaysaa
maalin iyo markay noqoto habeen een, wadida doontu teebay fiican tahay oo hawaduna ay ku saacidaysaa Een, waxaa fiican maalintii waayo waxyaalo badan oo badda dhexdeeda kula kulmi lahayd ayaa hameen- een, hameenka kula kulmi lahayd ayaa maalinta iska arkaysaa waxa weeyaan een, qalab badda doonyo kala dhigtan ayaad jeeri kartaa waxaad jeeri kartaa een, kuwo kaloo iska taagan baad mari kartaa oo isla hurdo ayaa kugu dhici karta inaad jiidho hameenkii adoo soconayo ha waa la sexday adduunyuhu qalabkii way dhigteen maa gaadiidkii kuwa yaryar baa jiro kuwa weyn maa kuwa yaryar baa jiro kuwaaba intay dhigtaa seexanaya adoo soconaya hameenka waad jeeri kartaa marka maalintii way ka wanaagsan tahay habeenka
hawada ka hor habeenkii maalintii kee baddu hawalada markaa doon wada tahay Een, habeenkii waxaa jirta horta waqtiyo waxaa jira dabaylo xoog u dhacaan sida een, markay noqoto sabada oo kale bisha toddobaad oo kale way bilaabmaysaa waxaa jirto dabayl kaloo asab la idhaha oo tan markay dhacdo ta kale kusoo celinaysa xilliga kalluunka toonka la idhaha uu yimaado weeyaan marka dabeed dhacayaan waa ka joogi kartaayoo dhulka gasaa'irada oo kalea ka galaysaa dhulka shacabkana ku sheegaya laga galaa halkaabaad kaga dhuumanaysaa dabaysha markay jarto waad dhaqaaqaysaa meeshaad u baahnayd ayaad qabanaysaa een, markaan dhulka joogno baabuurtoo kale waxaa jirta inay isku dhacaan een, badda marka la joogo ma jiraan doomuhu ma isku dhacaan may ma jiraan wax adduunyo isku dhacay ma jiraan qof maraakiib maraakiibta way dhici kartaa inay ku jiraan adduun yar ma Een, intaad waday een, doonta maxaa kula yaab badnaa kugu dhacay kugu adkaa walaahi waxyaala igu yaab badnaa waxaa jiro maalin dabeelaa xoog ay igu dhaceen dabeeshaa ayaa igu yaab badnayd xataa adduuntu waxay noqotay inay dirku ku sigato steerinko ayay qaybi jirtay habeenna way hayd xataa beriga inay u baxdaa ka baqayba ay doontu caarido habeenkaa waa noogu yaab badnayd
ee baddu markay caarido een, ka waran saameyn intee lag bay ku yeelataa doonta markaad wadayso badda markay ca- dhulka ay caariga adaa waa ka fogaan kartaa adigaa taxadir samaynayo meeshay ka caariyeyso waad ka tegeysaa meesha aan ka caariyeyn ayaad tegeysaa
muu jiraa markaa shufeer kale oo kula saaran een, oo haddii wax kugu dhacaan oo kale ku caawinaya haa in dadkan shaqaale ila saaran qaar baa garanayo oo haddii adiga wax kugu dhacan booskaaga galay oo kaalkaaliya ku ah
mid ka mid ah dhallinyarada dalka jabuuti ee ka kalluumaysta badda cas ee dalkaasi jabuuti oo u warramayay waryaheena sagal saciid faarax
duhur wanaagsan idil ahaantiinba ramadaan kariim laantaafka soomaaliga v o e aad nagala socotaan waalidiinta soomaalida qaar badan oo ka mid ah ayay dhibaato xooggani ka soo gaadhay carruurtooda oo tahriibay islamarkaana aanay u awoodi karin in ay ka bixiyaan lacagaha madax furashada ah ee loo haysto marka ay dalkooda ka tagaan waddamadii ay u socdeenna aanay gaadhin waalidiintaasi oo marka hore ahaa kuwo danyar ahaa oo aan dhaqaale haysan ayaa culays xoog lihi soo food saara waxaana ay dantu ku kaliftaa in ay bulshada ka soo ururiyaan lacago ay ku soo furdaamiyaan carruurtooda la haysto wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray laascanood xaawo xasan faliir waa hooye reer guuraay aan kula kulmay deegaanka kalabaydh ee gobolka sool waxayna idaacadda v o a xaawa uga warantay wiil ay dhashay oo ku xidhan waddanka liibiya gaar ahaanna uu haysta magafe waxaa la yidhaahdaa xaawo xasan faliir baa la yidhaahdaa waxaan ahay gobolka kalabaydh baan ku noolaa reer baadiyo xoolodhaqato ah baan ahaa xoolihii way idhaafeen oo abaarihii way idhaafiyeen wiil yar oo iiga shaqayn jiray boosaaso oo aan ku noolaa wiilkaasi waa tahriibay magafaa qabsaday shan bilood buu haystaa anigu adduunya waa u waayey aabbihiina waa cadla rogrogayo eheliya dabadii jirtana ma aan lahayn isaga unbaa ii shaqayn jiray waxaa weeye walaalayaal aad iyo aad baan u dhibaataysnahay oo wiilkaa daraaddii ugu dhibaataysnahay waxaad ii sheegtay hooyo inaad tahay qof reer miya oo xoolihiina ay dhaafeen bal iga warra xoolihii aad haysata aanan u gelin wiilkaaga la sheegay inuu magafa kaa haysto waxaa weeye waxaan deganaa walaale kala baydh korkiisa meel la yidhahdo kurdawaco ayaan deganaa anigu xoolaha aan haystay markii hore arigu wuxuu ahaa ari ilaa saddex tiro meelaha ah geeluna dheer geel dhowr iyo tobana iyo saddex rati baan haystay awrtii walaale waxba iigama hadhin geelina laba halaad oo hadda la toosiyo oo ruqa ah ayaa iiga hadhay aqalkii iyo wixiina barti baan kaga soo dhaqaaqay arigiina lix iyo toban neef ayaa aniga ii nool oo aan kaga hadhay oo ilaahay igu ogyahay marka aniga adduunkaan haystay intaasuu ahaa intaasaana ka hadhay lix iyo tobankaa neef ayaa ka hadhayo laba halaad qoyskaagu imisuu ka kooban yahayna dadka waxa uu ka kooban yahay qoyskaygu lix wiil oo anigu aan dhalay iyo saddex caruura oo agoona iyo hooyadood ayaa qoyskaygu ka kooban yahay bal waxaad iga sheekaysaa wiilkaaga aad ii sheegtay inuu magafa ka haysto goorta warkiisuu ku soo gaadhay iyo cidda kula soo socodsiisay bal iga war walaale waxa weeye aniga daraacda warkiisu isoo gaadhay magafahana isma afnaqaano hadda dhowaan waan laba jeer la hadlay oo marna gacanta lagu dhuftay marna gacanta uka jabay ayaan anigu la hadlay magafana isma naqan marmar buu hadalkiisa ii soo tuuraa isagoo ooyaya la ii soo daayaa kabacdina waxaa layidhahdaa dee soo bixi sideed kun oo doolar ayuu ku xidhan yahay wiilkaas bal iiga sheekee dareenkaaga walaale waxa weeye anigu dadku habeenkii intuu hurdo wiilka marar dilaaciisa ma seexdo maantii dadku intuu hurdana ma seexdo cuntada xitaa ma cuno saan u joogaan hamiyaya cuntadii barti baan kaga kacayaa waxaana u hamiyaya haddaan duunyo u hayo oo xoolo u hayo awood u hayo dee ma fakereen xoolahoodaan u iibin lahaa waxaan la fakarayaa oo la murugaysnaya culamati la cuni waayey oo la gamci waayey waa wax la-aanta aanan waxba hay sidaasaan u murugaysnahay oo aanan habeenkii u seexan oonan maantii u qadayn oo wallaahi u seexan oo murugo weyn iyo uurku taallo iyo calool xumo aan ka qaado wiilkaagu markuu kula soo hadlo yaa muxuu kuu sheegayna aniga wiilku markuu ila soo hadlo waa lay dilay buu yidhaahdaa gacmuhu way go-an yihiin buu yidhaahdaa xalay aad baa la iila dhacay buu yidhaahdaa dhangada la iila dhacay koobaan galay buu igu yidhaahdaa maxaan sheegaa magafana dee markaan la hadlo oo idhaahdo magafa wiilka kadaa waxaaga waan kuu doonayaaye nin soomaaliya baan afkiisa garanayaana iga qabta awoodaanu kaga celino malihin dee wiilkaasna waxaa lagu dilayaa waa wax la-aanteed dee wuxusoo shubo usoo bixiya lacag ka soo bixiya markaa qofka kula soo hadla ee wiilkaaga magafaha haysta ee telefoonkiina idin soo wacaa ma soomaaliba waa soomaali anigu markaan la hadlayo hadal soomaaliya ayuu igula hadlaa salaamu calaykum markaan idhaahdo calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu buu igu yidhahdaa anigu dee soomaali halkaasaan ugu mariyay afka aan kula hadlo afkiisa kaluna igula hadlaa waa gartay waxyaaba hadda kuugu daran ee aad codsanaysaa maxay tahay maadaamaad hooyo soomaaliyeed maxaad jeclaan lahaydna maadaama dadkoo dhan ku dhegaysanaya waxaan ka codsanayaa dadka wax islaamka ee muslimka ee muuminiinta walaalahaya waxaan ka codsanayaa anigu xoolii hadday idhaafeen ka codsan maayo geel iyo ari midna ka codsan maayo waxaan ka codsanayaa wiilka halkaa ku cadiban ee ku dhibaataysan ee aan waxba ula ahay wiilka sidii la iiga dhaqaalayn lahaa ee la iigu tartiibin lahaa ee la iiga soo saar ee la ii dhaqaalayn lahaa wax la ii tari lahaa ayaa dadkaa ka codsanaya
cabdikariin olol wariyaha v o a ayaa la kulmay qaar ka mid ah waalidiinta ay dhibaatooyinka ka soo gaadheen tahriibka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ramadaan kariim haatanna qasiidooyinkii nebi ammaanka cumar aadan ayaan idiin soo qabanayna nafyahay maansada dareeri kalyoobdee xoodnuunu dibna u idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dixeede dubaaxi jirkoo qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka
Mustiisana, dayni mayno, haqiisana, dayni mayno, mustiisana, dayni mayno, haqiisana, dayni mayno, jacaylkiya daaficiisu dubaaqa, dubaaqa ka mayri maayo, jacaylkiya daaficiisu dubaaqa. اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا
dadkoo caqligii daboolmay samiyo caqligana la dayrshay dadkoo caqligii daboolmay samiyo caqligana la dayrshay dulmiga lagu falani taag yar cawrooyinka noo la duugo mugdiga dayiqi ka saaray dalkii nebi aadan oo dhan mugdiga dayiqi ka saaray dalkii nebi aadan oo dhan وسكيسنا دين مينو عقيسنا دين مينو نسكيسنا دين مينو عقيسنا دين مينو جعلك يا دافعيسو طباقة طباقة خمير مايو جعلك يا دافعيسو طباقة طباقة خمير مايو اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا
tiyo layswada dilaayo tiyo dekenadu xaddaaftay tiyo layswada dilaayo tiyo dekenadu xaddaaftay dhaciya dulaan harbeelay dhumaha lagu wada ducaysto rasuulkii wadaagda weeye insaankii kala didaaye rasuulkii wadaagda weeye insaankii kala didaayey وسكيسنا بين مينو عقيسنا دير مينو وسكيسنا بين مينو عقيسنا دير مينو تعيد يا دافعيسو وبابا وبابا خمير ميمايو تعيد يا دافعيسو وبابا وبابا خمير ميمايو اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمدا يسر العلا يسر الوجود محمدا
dahowdayibow rasuulku wuxuu danyaraha u dooday dahowdayibow rasuulku ramadan kariim qasiidadaasina waxaa ku luqaynayay cumar aadan halka aad kala socoteenna waa v o a dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo gudoomiyaha kooxda manchester city khaldoon almubaarag ayaa sheegay in weeraryahanka reer argentina ee sergio aguero aanuu meelna uga socon kooxda manchester city hadalkan ayaa imaanaya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahanka uu kooxda ka tegayo almubaarag ayaa carabka ku adkeeyay in ciyaaryahan aguero uu safka hore kaga jiro ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida ee xilligan kooxduna aanay diyaar u ahayn iibintiisa wararka sheegaya inuu aguero ka tegayo kooxda manchester city ayaa soo bilaawday markii ay kooxdu keensatay wiilka da-da yareer reer baraaziil gabriel jesus oo bishii febraayo kursiga keydka aguero koobsaday dhowr kulan oo isxigana uu guardiola ciyaarsiiyey jesus iyadoo aysan jirin wax dhaawaca uu ciyaaryahan sergio aguero qabay taase ahaatee waxa uu aguero mar kale keydka ka soo kacay markii uu jesus dhaawacmay wararka qaar ayaa sheegaya in guardiola aanu ka helin qaab ciyaareedka ciyaaryahan sergio aguero inkastoo haatan gudoomiyaha kooxda uu ku adkaysanayo inuu laacibku dhammaysanayo heshiiska uu kula jiro kooxda kaasi oo ku eg sanadka labada kun iyo labaatanka waxaana xusid mudan in laacibka reer argentina uu xilli ciyaareedkii tegay uu kooxdiisa u dhaliyey soddon iyo saddex gool isagoo saftay afartan iyo shan kulan waxaana taasi ay muujinaysaa inuu yahay weeraryahan ay adag tahay inay kooxdu dhiggiisa oo kale ay sahal ku soo hesho kulankii xalay yeesheen maamulka kooxda arsenaalna warar hordhaca oo ka soo baxaya waxay sheegayaan in macallinka arsenaal arsen venger uu saxiixay heshiis laba sano ah oo uu kooxda kula sii joogayo walow wararkan aanay xaqiijin kooxdu haddana warbaahinta ingiriiska oo soo xiganaysa ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maanta la shaacin doono heshiiska oo faahfaahsan taasi oo niyadjab ku ah taageerayaal badan oo ku hanweynaa inuu kooxda isaga tago dhinaca kalena ciyaaryahanada alexis sanchez iyo mased uzil ayaan weli meel la saarin si joogistooda kooxda waxaana soo baxaya warar sheegaya in sanchez uu doonayo inuu kooxda isaga tago maadaama xilli ciyaareedka soo socda aanay koobka champions leaga ka qayb qaadan doonin isagoo aad u danaynaya inuu koobkaasi sannad walba ciyaaro kooxaha manchester city iyo bayer munich ayaa la hadal hayaa inay doonayaan inay laacibkan reer jiri kala soo wareegaan kooxda arsenaal weeraryahanka lester city ee riyad mahrez ayaa sheegay in la gaaray goortii uu ka tegi lahaa kooxdiisa lester city waxa uuna xusay inuu sanadkii hore doonayay inuu kooxda isaga tago balse uu u joogay kadib markay wada hadleen gudoomiyaha kooxda uu ku qanciyey inuu sanad kale kooxda usii ciyaaro mahrez oo sanadkii hore markii kooxda lester city dunida ka yaabisay ay ku guulaysatay horyaalka dalka ingiriiska ahaa ninkii loo aanaynaya guusha kooxda ayaa waxa uu dhowr mar sheegay inuu jecel yahay inuu mar uun xirto maaliyadda kooxda barcelona kana dhinac safto ciyaaryahanada emerson ee messi neymar iyo suwarez kooxda barcelona oo macalin cusub keensatana waxaan la ogeyn inuu mahres qorshaha ugu jiro iyo in kale sidoo kale waxa iyana mugdi badani uu ku jiraa sida uu kooxdaasi boos uga helayo haddii ay xitaa la soo wareegaan waxaase shaki la-aan ay ciyaaryahan mahrez uu yahay xidig farsamo wanaagsan oo waayo badan oo kubadeedna ay ku jiraan ugu dambayntiina kooxda brushia dortiman ayaa waxay shaqada ka ceyrisay macalinka dhallinyarada ee u dhashay dalka jermalka ee thomas tushel ceyrinta macalinka ayaa timid kadib markii ay soo noqnoqdeen iskudhacyo u dhexeeya isaga iyo maamulka kooxda sanadkii hore ayaa la ogaaday is-afganawaaga u dhexeeya tushel iyo maamulka brushia dortiman ka gadaal markii uu gadood ka keenay in la iibiyo ciyaaryahanada makatarian holmes iyo gondogan oo ah ciyaartooy lafdhabar u ahaa kooxdaasi kooxda brushia dortman ayaa xilli ciyaareedkan ku guulaysatay koobka jarmalka walow ay kaalinta saddexaad ka gashay horyaalka dalka jarmalka sidoo kale waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkii dhammaaday aan gurigooda hal kulanna looga badin macalinka afartan iyo saddex jirka ah ayaa muujiyey labadii sano ee lasoo dhaafay inuu yahay macalin wanaagsan waxayna kooxdiisu soo bandhigtay kubad qurxoon oo raalligelisay taageerayaasha aan salka dhulka dhigin sagaashanka daqiiqo ee ciyaartu socoto waxaana durba soo baxaya taageerayaal badan oo tallabada maamulka u arka fal aan laga fiirsan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna qasiidooyinkii nebi ammaanka ayaan haatanna idinsoo qabanaynaa
qasiidadaasi aan tukanno walaalayaalna waxa ay dhegaystayaal gabagabo ahayd barnaamijkeenni dhallinyarada maanta ee idaacaddeenna duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadana waxaa naga saaciday maxamed cabdi sandheer ee dhegaystayaal tan iyo galabtana waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo ramadaan kariim
Salam.